Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa warbixinta maalinlaha ah ee xogta fayraska corona ku sheegtay in la diiwaangeliyay boqol soddon iyo sagaal xaaladood cusub oo Covid nineteen ah afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay laba iyo toban qof ayaana u geeriyootay waxaana ka bogsootay sagaal iyo labaatan ruux wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya marwe fawsiye abiikar nuur ayaa cadaysay in xaaladaha cusub laga diiwaangeliyay gobolka banaadir sagaashan iyo laba ruux somalilan soddon iyo saddex ruux jubbaland kow iyo toban ruux iyo hiirshabelle oo saddex ruux ah sideed iyo shan ka mid ah bukaanada la xaqiijiyay waa ragga halka konton iyo afar kalena ay yihiin haween tirada xaaladaha covid nineteen ee dalka laga diiwaangeliyay ayaa gaartay sideed kun shan boqol toddobaatan iyo toddoba kiis waxaana ka bogsootay afar kun soddon iyo saddex ruux guud ahaan saddex boqol sagaal iyo toban ruux oo kale ayaa u geeriyootay xanuunka covid nineteen marwe fawsiye abiikar nuur ayaa bulshada ka codsatay inay qaataan talooyinka caafimaad ee laga helayo khubarada caafimaadka ku takhasusay iyo wacyigelinta kale ee bulshada lagu ogeysiinayo khatarta cudurkan uu dadka ku keeni karo maadaama uu mar kale kusoo labakacleeyay halista cudurka covid nineteen gudaha dalka soomaaliya